wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland ayaa xariga ka jartay ceelbiyood laga hirgeliyey deegaanka maka oo ku yaala waqooyiga magaalada kismaayo munaasabadda xariga looga jiray ceelbiyoodkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano mas-uuliyiin ka socday wakaaladda biyaha jubbaland iyo odayaal wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha maamulka jubbaland axmed xuseen ayaa ka warbixiyey heerarka uu soo maray mashruucan ceelbiyoodka ah mashruucani haddaan ka warbixiyo waa mashaariic kala duwan oo deegaankan kala duwan ay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ka samaynayso laguna aqabtirayo baahida biyaha ee ka jira deegaankan iyuu qayb ka yahay waxaa naga caawiyey maalgeliyeyna hay-adda w f b oo markii ugu horreysay annaga ka wasaarad ahaan aan wada shaqaynayba oo mashruuc intan leeg aan wada hirgelinay waa laba ceel oo laga qoday webiga jiinkiisa laba kilomitr iyo xoogaha oo bybe ah baa lasoo dhigay solar ayaa la dhigay taangi ayaa dhinaca webiga laga sameeyey tuuladii ayaa sidaa biyaha loogu keenay halkan gadaasheedaah waxaa ka muuqda taangigii iyo elevator taangiga ahaa waxaa kasii shisheeya marka bybe baa jira wuxuu tegayaa meel wata kios la dhaho oo dadku biyaha ay ka dhaansan karaan mashruucu marka qaybahaas ka kala duwan yahay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee jubbaland cabdiwahaab axmed ismaaciil ayaa bulshada deegaanka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan ceelbiyoodkan isla markaana ay ilaashadaan
aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta inaan xadhig jarayno mashruucan biyogelinta loogu samaynayo deegaankan maanta aan taagannahay saad ogtiinna biyuhu waa nolosha shayga ugu muhiimsan bilo aadmiga deegaankan deegaan ma noqdeen haddayna biyo jirin wuxuuna deegaankani maanta nasiib u heshay u helay inuu biyahaas hadda wasiirku uu ka sheekaynayey mashruuca fulintiisa inay helaan innagoo kuwa badanoo hadda labaatan sano iyo ka badanba jira maanta inay biyola-aan weli yihiin
ceelbiyoodka laga hirgeliyey deegaanka maka ee waqooyiga kismaayo ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool deegaanka iyadoo uu dabooli doono baahidii biyola-aaneed ee deegaanka